waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal jabkii bacnaa ee daraawiish lagu dhigay kadib haddii gumaystayaasha iyo soomaalidii ciidanka u ahaydii ay maalmaha isugu hambaliyeynayeen in aan kol dambe madaxa kor loo soo qaadi doonin way ku gabsanaayeen way madahabaabeena la isma dhiibin dabkii uu wadaadku shiday ma seexane rag baa sii babinaayey oo ilaa lagu diirsaday aan xaabada ka dayn haddiiba waxaa dibadda isa soo dhigay wadaad la odhan jiray sheekh bashiir xaaji yuusuf oo la weliyey culimmadii daraawiisheed inuu ka tirsanaa isla markaasna ay sayidka meel hilba ka ahaayeen wuxuu sida muuqato sheekhaasi ku tashaday halgankii uu ku jiri jiray ee dhowaanta in lasoo afjaray loo maleeyey in halkiisii uu ka sii wado markaas buu rag aan tiro badnayn isla hela dabadeedna weerar jidbaysan si wanaagsanna aan loo qorshayn ayuu ku qaaday horin ciidankii gumaysiga ka mid ah hase ahaatee durbadiiba kooxdiisii waa laga ilhelay waxay ahayd agagaarka buurdhaab xabadihii la isdhaabsanayay kuwii ugu horreeyey middood ayaa isagiina haleeshay halkaas ayuuna ku allaystay dabadeed kobtii lagu dilay laguma asturine meydkii sheekha burco ayaa la keenay meel bannaan iyo rabrab dusheed ayaa la jiifiyey si loogu taamilo qaatana lix aqoolood ayaa in la aaso loo diiday nasiib darro falkaas foosha xun soomaalidii goobjoogga u ahaydi inay u soo daawasho tagta mooye kama ay digiigaxan oo kama ay danqan xididna uma dhaqdhaqaaqin taas ayaana allaha u naxariistay waxay dhab ugu mudnayd xaaji aadan axmed oo afqalooc lagu naanaysi jiray kolkuu tirinayay gabaygiisii dheeraa ee canaanta kulul iyo guubaabadaba isugu jiray gabaygii uu dhacdadaas ararta uga dhigay ee sheekh bashiir ku magacownaa waa gabaygii uu ku bilaabay duhur baa bashiir lagu shanaqay daar agtiinna ahee dama la hargalaa buu ahaa waqay dulloobeene dahriga iyo laabtay rasaas kaga daloolsheene isagoo dam iyo dhiig leh oo mare ku duuduuban dadkii uu necbaa iyo kufri yaa daawashuu yimid ee dacsad iyo ihaano iyo cag baa loogu sii daraya maydkiisa daahira markii dibadda loo jeeday nimankii dilkii sii qirtay iyo adinka duunkiina markii aaska loo diiday waa wada dul joogteene ma damqane jirkiinnii kolkaa waad ku digateene nasab haddaad durriyaddii tihiin kama dareerteene dacdadaa waxaa xigay oo markiiba soomaalida dhexdeeda ka bilowday halgan nooc kale ah oo afka iyo aftahamadu ay hub u ahaayeen gumaysiga dalka qabsadayna gurac iyo toosba lagu diidanaa waxaa kaasna hormuud u ahaa qaar ka mid ah waayadaas maansayahanadii la dhagaysan jiray oo markay dabin joogaanba tirin jiray gabay ama sarbeeban ama caadiyaalah oo dhibaatada gumaysiga ay dadweynaha ku dareensiinayaan intii u dhexaysay kun iyo sagaal boqol iyo labaatanadii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo afartanadii ayuu socday halgankaas aan hubka loo qaadan ee suugaanta cuskanaa wuxuu ahaa halgan qabow oo badanaa maamuladii iyo saraakiishii gumaysigu ay ka dhagara'aayeen sidaa darteedna bulshada dhexdeeda si fudud ugu fidi jiray halgankii noocaas ahaa maansayahnadii wax ka yidhi waxaa malahayga ugu caansan hal abuur la hubo in xagga garashada iyo indheergarannimada rag badan oo dhiggiis ahaa uu kaga horreeyey waa faarax nuur ninka aan u jeedaa bilowgii kun iyo sagaal boqol iyo soddonadii ayuu faarax tiriyey lafagurayaasha suugaantu tixay ilaa hadda la yaaban yihiin siduu u marin karo gabyaha weligiis rirmiyi ahaa weligiisna aada uga fogaa goobaha heshiisada caalamiga ah lagu kala qalo dabadeedna lagu kala saxiixdo hilaadda waa kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo soddonkii wuxuu faarax arkay dhulkii soomaaliyeed oo xoogag aan soomaali ahayn ay ka xaajoonayaan siday u kala qaybsan lahaayeen wuxuu arkay ingiriis talyaani iyo xabashi oo inta arrintaa heshiise ka gaadhay arligiisoodiba u kala samaysanaya iyadoo ku walbana ay odayaal soomaali ihi hor socdaan wuxuu u soo joogay dowladahaas oo hadalkii inta ka taagtaagmay ku murmaaya xaddiga uu mid waliba ka qaadanayo dhulka soomaalida ee saabigu ugu dhacay faarax nuur arrintaa ayuu la ashqalaalay waxaase uga darayd markuu arkay waayeelkii dhulka lahaa oo xoogagaas la kala safan una kala heelinaya waayeelkaas oo lacag lagu siinayo inay shisheeyaha u astaameeyaan reer hebel iyo reer hebel halka soohdintoodu tahay ee ay ku kala baxaan markaas buu u gartay ujeeddadu inay tahay qabaa'ilka soomaalida in ooda la kala dhex dhigo dabadeedna wuxuu tiriyey gabaygan sida weyn soomaalida ugu dhex fiday gabaygan uu ummaddiisii huruday ku baraarujiyey ee uu ugu sheegay waxa shisheeyuhu ku dirirayaani inay dhulkooda tahay iyaga danahooda cid ku murmaysa iyo cid ku maqantooni aanay jirin wuxuu faarax yidhi ingiriis amxaar iyo talyaan way akeekamiyee arligaa la kala boobayaa ninuu itaal roone anse ila ah aakhiru sabaan idibilkiisii waa duni hablihii loo ogaa aqalka diideene waa duni ninkaad aamintaa kuu abees yahay anse ila ah aakhiru sabaan idibilkiisii waa duni xaqii la arkayaa la arjumayaa ee afka iyo adduunka hadla oo aasan sadarkii ninkay gacanta midig oodan tahay laga ilroonaayey anse ila ah aakhiru sabaan idibilkiisii waa duni la kala iibsaday aana la ogeysiine waa duni akhyaartii lahay iibku doon tahaye anse ila ah aakhiru sabaan idibilkiisii intaa markuu yidhaahdo ayuu si gaara wuxuu ugu soo jeensanayaa odayadii degaankiisa maamulkii gumaysiga ingiriiska odayadii u kala dhuumanayay ee tolalka soomaalida u kala qoqobayay kuwaas ayuu toos ula hadlayaa toosna u abhinayaa markaas buu yidhi niman yahow xaajadaa lagu aguugayo odayaashan loo yeerayo ee la anfac siinayo asxaabihii bayna yidhi gaal ha aaminayna haddaad niman islaamiya tihiin aadan ubadkiisa oo idnaan ilaahay ka go-in hayna oodinabu maase ruug soomaaliyeed oo tixdaa ka faalloonaya ayaa beri yidhi garaadka dabiiciga ah oo lagu dhasho wax loo dhigaa ma jiraan markhaatina faarax nuur baa noogu filan wuxuu raaciyey garaadka dabiiciga ah ayaa marar badan ka waxtar roon shahaadooyinka salsale iyo b h d-yada haddii labadoodaba aan qofka la isugu darin dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbaydno